asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaano wanaagsan saaxiibayaal meelelba aad joogtaan insi kastoo maqalka raadiyo cadaad idin soo gaarayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysan jirtay rediyo cadaado marka laga reebo maalnimada jimcada mar kale barqa wanaagsan ayaana habadeedii ka leynahay saaxiibayaal waa maalnimo sabti ah taariikhdana ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka maanta barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan annagana idiinhiin waxaa ka mid ah dhegaystayaal amre ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya oo dhaqangalay haddaba maxay yihiin amradaasi barnaamijka falqeynta wararka rediyo cadaado ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dadkii uu la kulmay xildhibaan dhowaan laga helay cudurka covid sagaal iyo toban oo lagu raagjoogo barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka intuu hawada ku jiro dalka mareykanka oo tiradii ugu badneed ugu dhimato hal gelin cudurka halista ee coronavirus ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan nabadoon caan ah oo lagu dilay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho iyo faahfaahino dheerada kasoo baxaya barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa falqeynta wararka rediyo cadaado intuu hawada ku jiro sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxo ka hubeysan bistolado xalay dil ugu geystay magaalada gaalkacyo madaxii xafiiska socdaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo qaybta maamulka puntland sidoo kale barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wixuunu ku soo korray intaan barnaamij ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa waxaan ka maqnayn barnaamijka xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani
maabtida dayacan dab intaa dhexdigaygagabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan hoostaasi oo dhammaystiran barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tebinaya anigoo ah miya ashraaf karaama waxaana farsamada hagaagsan iga saacidaya haashim cumar xasan waa mar kaliyo barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado
habar habar ma joogte haweeniyoo
qaba waan heli karaynaa inagaysu hayne
barqa wanaagsan ayaana habadeedii kalenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan gudagalaynaa waxaana ku bilaabaynaa dhankaasi magaalada caasimada ee muqdisho kooxo hubeysana ayaa lagu soo waramayaa inay dil u geysteen nabadoon caan ah warar dheeraada oo kasoo baxaya kooxo ka hubeysan bistolado ayaa xalay fiidkii hore gudaha degmada yakshiid ee gobolka banaadir ku dilay nabadoon lagu magacaabi jiray xaaji shaahid kheyrdoon dilka loo geystay nabadoonka ayaa dog- dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen inuu ka dhacay xaafadda juungale ee degmada yakshiid islamarkaana qeybaha sare ee jirkiisa lagu dhuftay dhowr xabadood islamarkaana u geeriyooday xabadahaasi raggii ka dambeeyey dilka nabadoon shaahid kheyrdoon ayaa goobta si degdeg ah iskaga baxsaday waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaga oo soo qaaday meydka marxuumka la dilay allah u naxariistee marxuumka la dilay ayaa waxa uu ka mid ahaa madaxda ugu sareysa ee xisbiga xisbiga siyaasadeed ee dalka ka jira degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxay la- waxaa xiliyada habeenkii mararka qaarkood ee ka dhaca dilal qorsheysan u ay geystaan rag dhalinyaro ah oo ku huweysan bastolado waxaana dilalka inta badan sheegta mas-uuliyadooda dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan qeybihii ugu horeeyay ku guda jirnaa dhegeystayaal inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyay dhegeystayaal ayaad maqlaysaan dhegeystayaal reediyo cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa waxaa lagu soo waramayaa in amar ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya inuu dhaqangalay agaasimaha guud ee hadda socdaalka iyo jinsidaha soomaaliya maxamed aadan jimcali koofi ayaa sheegay in xuduudaha dalka ay xoran yihiin islamarkaana aysan jirin si rasmi ah uga soo gudbi karta soodimaha uu dalka la leeyahay wadamada dariska ah agaasimaha guud ee hadda ayaa sheegay in dadaal xoog leh ay ku bixiyeen ciidamada xooga dalka maamul goboleedyada iyo saraakiisha hay-adaha socdaalku si loo xoojiyo xirnaanshaha soodinta dalka sidoo kale wadamada dariska ah ayaa inaga inagala dhexeeya wada shaqeyn la xiriira xirnaanshaha xuduudaha kuwaasi oo ayaga qayb ka qaadanaya oo dhinacooda ka taxadiraya ayuu yiri agaasimaha guud ee wasaaradda socdaalka iyo jinsidaha soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda jinsiyadaha wasaaradda socdaalka iyo jinsidaha soomaaliya ayaa sidoo kale xusay inaysan jirin cid kasoo tallaabi karta xuduudaha dalka barnaamijka falanqeynta wararka reediyo cadaado ayaad maqlaysaan reediyo cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa saaxiibayaal
waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la
barqa wanaagsan ayaana haba idinka leenahay saaxiibiyaal radio cadaado ayaa si toosa u maqlaysaan cadaadihii deegaanada ku dhoudhow waxaad si toosa naga dhagaysan kartaan mawjada dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan meelka harteysa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ay toos naga dhagaysan karaan mawjada f m siddeed siddeed dhibic eber meelka harteysa barnaamijka falaqaynta wararka radio cadaado ayaan qaybihii dhexe isla soo gaarnay saaxiibayaal Een, markaani haddaan u jalaacno dhankaasi oo een, maamulka hirshabelle dadkii ula kulmay xildhibaan laga helay cudurka coronavirus ayaa lagu soo waramayaa in lagu raajoogo dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka hadashay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo laga helay cudurka halista ee coronavirus oo lagu karantiilay mid ka mid ah xarumaha lagu talagalay in dadka lagu karantiilo ee magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ku raajoogo sidii loo heli lahaa mas-uuliyiinta iyo dadkii shacabka ahaa ee uu la kulmay xildhibaan khaliif muumin tooxo waxa uu madaxweyne waare oo caafimaad degdeg ah ugu bariyey inuu siiyo xildhibaan khaliif muumin oo laga helay cudurka coronavirus waxaana kiiskani uu noqday kiiskii ugu horreeyey oo laga helo maamulka hirshabelle isagoo sii hadlayay madaxweyne waare ayaa sheegay in dadkii uu xiriirka la sameeyey xildhibaan khaliif muumin labadii isbuuc ee lasoo dhaafay in la- in lagu raajoogo si loo geliyo xaalad karantiil ah maadaama cudurka uu yahay mid faafo dowladda soomaaliya ayaa shee- ayaa shaacisay in gudaha dalka soomaaliya laga helay koo iyo labaatan ruux oo qaba cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban kuna caanbaxay coronavirus kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaan qaybihii dhexe ku guda jirnaa saaxiibayaal iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo baraq wanaagsan ayaana habadiiday kala aanahay saaxiibayaal intaan ka bixin wararka cudurka coronavirus oo saameyn ba-an hadda ku hayo caalamka oo dowlado badan hadday ka cawaadayaan cudurkani saameynta uu ku reebay dhaqaalahooda dalka maraykanka ayaa ah dadki een, dalkii ugu badnaa ay ugu geeriyoodaan cudurka coronavirus een, afar iyo labaatankii saacii u dambeeyey magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa ugu daran meelaha uu ku dhuftay cudurka coronavirus gudaha dalka maraykanka toddoba boqol toddobaatan iyo toddobo oo dhim- oo dhimasho ah ayaa la xaqiijiyey muddo afar iyo labaatan saac gudahooda taasi oo wadarta guud oo dhimashada ka dhigaysa toddoba kun siddeed boqol afartan iyo afar qof labada hay-adood ee maaliyadeed ee dunida ugu horeeya ayaa ka digaya carqaladeen dhaqaalo oo daran iyadoo cudurka faafa coronavirus kusii faafayo adduunka oo idil qaaradda yurub iyo mare- qaaradaha yurub iyo maraykanka dadka uu soo ritay cudurkani ayaa sare u kacday bilihii lasoo dhaafay adduunka oo dhan tirada kiisaska ayaa ku dhow hal dhibic toddoba malyan ayadoo tirada soo kabashadana ay ku dhowdahay saddex boqol toddobaatan iyo lix kun oo qof barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin radio cadaado ayaa si toosaana saaxiibayaal idinkaga imaanaya
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma barqa wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay saaxiibayaal markaan waxaa isla soo gaarnay xilligaa dhegaysa jirteen xubintii aadka xiisaha banneed ee kalamaan ha idinkala dhexbaxo idinkiyo saaxiibada kalamaan
ikhyaartii kalamaaney abwaanin dhegeenle wuxuu yidhi kariimow awoodlow ka u taliya koonkee koryo hoos amuuraha maareeye keliyow karoonaha ayaamahan aadmiga kurbeeyiyo naga qaad kadeedkoo kaalmeeya eebbow naga kaafi cudurkaa irbad iyo kaniin iyo kimistari wax curiyiyo kasma waxaannu haynaba kala dhawr afkaagiyo gacmihiiyo korkaagoo kolna meel ha aadine joog kadinka mooyee karti kale la waaye naga qaad kadeedko kaalmeeya eebbow naga kaafi cudurka
anna intaas waxaan ku sii daraahow kariim allow kaaroonahan kahanaayeenna agaa kor qaad kariim allow kaaroonahan wakahaneenna agaa kor qaad haye warniyow abdulow hooba lehees oo ka dabaleta hooba la do'aay oo ka dabaleta quraan wala agrinad oo ka dabaleta la do'aayba aamiin jireede maka akaato laami saasa balle karay may oo tir meeta naga tag waxaa tiriba lagu yidhi owduna waa wara soo baro war guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wuxuu yidhi dad aan aqaan ayaa karooni muqdisho ugu dhintay kuwo kalena waa la il daran yihiin marka dadka soomaaliyeed waxaan uga degayaa inaan la dhayeelsan cudurkan warnamiyow maysiin warsaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada waa markii hore ka magacaawanaay ahna wasiirka caafimaadka andaleey tira badan war guddoomiyaha gobolku isagaa dadka mas-uulka ah wuxuu yidhi dad baan weli aaminsanayn inuu xanuunkaani ka jira magaalada hase ahaatee sabab aan shacbigeenna been ugu sheegnaa ma jirtee ha laga digtoonaado xanuunkan warnimayo hadda ka hor waxaa la yidhi nin been lagu yiqiinaa yimid oo dhahaya colaa nagu soo fool leh dadkii waxay dhaheen war waa beentaa ordoo naga tag ninkii dhulku ku galgashay wuxuu yidhi war colku waa nugu soo dhow yahay beenta waa kugu naqaanahay sii dhaheen wuxuu yidhi war walaalayaalow been waan sheegi jiraye ma galgala jirin marka hadda ninkaas waxaan ku xasuustay nabadiina nool wax kastoo dadkan muqdisho jooga u sheegto ka rumaysan maayaan laakiin waxaan kula talinayaa inay galgalato si looga rumaysto war dawladdu wax galgalashaha u dhiman ma jirto sababta oo shaqaalihii ay ku sheegeen inuu cudurku ku dhacay sawirradooda ay soo bandhigeen war heesaa tu kahor may bahaytay galgalashaalgaja ma gooyse gabaldhacmaageed la koraaye madii dadkii goheena galgalsho bilaabeen maaha nabadi nolol war haddii la galgasho iyo haddii layska dhaafaba waxaa xaqiiqaha korona inuu cudur jira yahay soomaaliya inuu ka jiraana waa xaqiiqo marka cudurka ilaahay baa keenee ha laga digtoonaado warna miyaw ilaahay may baaray bani aadanka masiibuus garantiisanka shandana magobadaasa laakiin masiibo naftiya laamigu manan jiifada inoo laka taxdiru dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi kaa digtoonow deb hulaaqeey naaqatee aan maqli jira deendambeyntoon dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonaaw dab hulaaqay noqote
dunida baaba'shay dalka soo galyay karoonahane ka digtoonow deb hulaaqay noqote
guriga ha ka bixin dadkana ha salaamin albaabkana xidho ka digtoonow dab hulaaqay noqote kaasni wuxuu ahaa fanaanka wacyigelinta cudurka coronavirus ee cabdikuus war war ma haysiine maydka ra'iisul wasaare hore nuur xasan xuseen berriyo jimcaha baa la aasayaa xabaalaha muslimiinta london aan lagu aasayaa war maydka ra'iisul wasaaraha inta la soo qaado dalka la keena in aas qaran loo sameeyo miyaanay ahayn aryaxaa lagu soo qaadaa adduunyadaba karoonihii asaga dilayaa jeebeeyayo hal dayuuradoo nuuxsa karta ma jirtee oo kaale diyaaradahan ma coronavirus baa ku dhacay war warkaan naga dhex gelinine tacsida ra'iisul wasaare nuur cadde isniintaa la soo gebagabaynayaa khayr waayo haddaan afciidka bixiskiisa arbaca laga dhigin culummaduna waxay yidhaahdeen qof kastaaba meeshuu joogu uga qaybgeli karaa jinaasada nuur cadde haa sax waay lan welba muslum emeeli usrowas janaasatul qaayibin kudukudukor war meydku waa badan yahe xudaydinama jimcaha kale lagala sugayaa oo dadka intaas farinjeermaa lagu haynaa warwar ma haysida kumanaankii qofoodoo niyo ku dhintay waxaa la yidhi ilaa hadda lama aasinoo xabaal wadareed baa loo samaynaya marka dadkaani faranjiyeerka waysaga haystaan meydadkii ha la yaabina aryadhaha war ma haysiine nin heer muduga ah ayaamahan karoone karoone karoone ku bata asaa war yaab luhu ka soo baxay wuxuu yidhi jinnada waxaan uga soo baxnay nebi aadan iyo abootaxaawo oo geed laga xaaraantinimooyay cuneen haddaanna kobolishiinaas cunay miyaa adduunyadi looga tegaa cabdullow bilow aadmiga cunna jelli baan halka reebayn war kuri yaroo iyaalkun iphoneka isticmaalayan eh ya may baa dheeri jiray iphone 11 baro ya weliba arigay covid 19 iyo golku wareersanya oo shiinaha weliba dooligiisidii qaamaw ya markaas mayaska jaray shiinaha may baa tinin diyaariyo hayaana covid 20 baro haliinkoobaa dunyada ay ka hirnay ahaahe war war ma haysiina hay-adda w h o maraykanka intaan karoonuhu ku faafin ayay u digtay donald trumpna wuxuu yidhi warkeeda waxba kama jiraan waa fududaystay ayaan dhoweedla barasaabka new york wuxuu yidhi w h o hadalkii madaxweynuhu ka diidey maantaa la hayaa cawaaqibkiisii kadibna oda trump oo arrintaas ka xanaaqay wuxuu yidhi w h o lacagtaan sii jirnana waa ka jaraynaa waana fashilantay shiinaha iyo shuuciyaddayna la shaqaysaa fori kadibna madaxa w h o ayaa hadlay wuxuuna yidhi donald trump cudurkaani waa cudur halisee siyaasadda ha ka daaya iyo wararka maalaayacniga waa runtiis sababtoo ah hadday dhowliyojo wax qabanayso donald trump saycoloji ahaan uu xanuunsan yahay may daawayso war dhowliyojo waddammada afrikaanka cudurka naga sheega ay leeyihiin donald trump in laga sheega u diidaya war yaa donald trump dhaqaaliga ka baxe waddammada afrikana dhaqaaliku way diyohayaan war tataros dhaganos aninos ninka la yidhaah oo w h o madaxda ka ah nin etoobiyaan waaha la yidhi qaraabo aan nahay marka toraa muxuu ka rabaa aryaa muuse saad u joogta beriga ma waxaad keenta takaros dhagaros nagaros oo itoobiyaan ahaan qaraabanaha beriga war muuse mayka falaasa beriyaawunba etoobiya walaalaa nahay meel walba kuweerasay madi ima jimaba war idinka ha ka harina isdhexgalka geeska afrika iyo walaaltinimadka dhex dhalatay war war ma haysaana waxaa la yidhi hogaamiyaha dimuquraadiyadda geeska afrika waa madaxweyne afaweerka hogaamiyaha isdhexgalka geeska afrikana waa ra'iisul wasaare abi hogaamiyaha la macaamilka labadoodana waa madaxweyne farmaaja la yidhi guda warya nabadoonka geeska afrika u farmaaja aryaadhaha war ma haysiina hogaamiyaha geedfadhiga geeska afrika waa madaxweyne ismaaciil cumar geelle odaday reyaal arrintaa sheegteen looma dhamma xagaad muuse biixo uga tagteen argaboosow iska aamus muuse muuse ku ilaa baa la yidhi war guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan wuxuu yidhi caalamku haddayna aqoonsan waayeen faraha ha nagala baxeen oo hana daayeen aryaadhaha ra'iisul wasaare khayr karantiinow isgeliyaa la yidhi warkaasu ma runa mase waa been kollay hadduu run yahay laifuu soo geli lahay ilaah warkaas been ka dhig sababtaa xoogagga wadaniyinta o dhan waa ka qaadayaan hadduu run yahay aryaadhaha agaasimihii guuda wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala waa la karantiilaa la yidhiya ma rumaa mase waa been iyaduna war agaasimaha isbitaal banaadir fartuun shariif aabbaheedaa dhintay allah u naxariiso qaraabadana samir iyo imaan allah ka siiyo dadka soomaaliyeedba alla ilahay alcadaalana samir allah ka siiya waan uga tacsiyey haynaa warwar ma haysiin madaxweynaha somalilan muuse biixi oo beer baadii ku taala jooga wuxuu yidhi odayaasha qaqaylinaya afaaraha somalilan faraha kala baxaan haddii kale sidii dad korona qaba camal aan qoratiilena war wasiirka beeraha puntland wuxuu yidhi saddexda bilood ee soo socota cunto nagu filan waa haysannaa xuduudahan waa xidhaynaa war waa la yaabe puntland yay xuduud la leedahay adeer somalilan qarannimadeeda cidda firi kartaa ma jirto xuduudaheedana way ilaashanaysaa warnimada waxaa la yidhi ameerika markay korontada ka tagto waxay isku dayaan inay la hadlaan shirkadda korontada si ay cilladda u ogaadaan shiinuhuna markay korontada ka tagto inay samaystaan bay isku dayaan laakiin soomaalida markay ka tagto bannaankay u soo baxaan xaafadahayna fiirfiiriyaan markaasay waxay dhahaan iska da xaafadaha dhanay ka maqan tahay war saas maaana naga tag shiinaha markii koronafirus ku dhaco waxay isku dayaan inay ka hor tagaan maraykanka markii koronafirus ku dhacana waxay isku dayaan faranjiyeerada meydadka ku aruurin lahaayeen inay samaystaan soomaalida markii koronafirus ku dhacana waxay isku dayaan dhammaantiis inay inkiraan war magaaladii wehaane karoonuhu ka bilowday shiinaha xayiraadii waa laga qaadaa la yidhi wahajibiahaho may dhehen aryaadhaha waxaana xaa nooga jira unkaaba xayirane war waxaa la yidhi kursi baanu koolkoolinnaa kuray sidiisii xil karoona lagu doonayaa waa kan oo kale gabaygaaga waa qaran dumis
waryaa kala sikada waraa taaban ha taaban wada
aadbay u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaana ayay kuwaasi ahaayeen saaxiibayaal guud ahaan waxaa jecel ahay barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado aad kala soo tagay radio cadaado siddeed siddeed dhibic shan mega artista inaa intaasu kusoo afmeero barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tebinaya anigoo ah may ashraaf karaama barnaamijkani mid kale oo ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ismaqal dambe xiise leh nabadgeliyo iyo heestii oo aad maqasheen oo dhammaystiran ayaa idinka tegayaa saaxiibayaal
قبيل قرن بايتقي